جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid wanaagsan taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labada shawaal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri warkeena duhurnimo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa maalinta labaad iyo dabaaldega munaasabada ciidulfitriga ee wilaayaadka islaamiga muasasada alkataib ayaa xalay baahisay filimka hadiyadda ciidulfitriga kaasi oo lagu soo gudbiyey duulaankii uhiilinta madluumiinta ee lagu qaaday godka jilacow haddaba warbixinta filimkaas waxaa inoo hayaa xaaris cabdulqaadir
بسم الله الرحمن الرحيم
أسير في غياهبهم أسير أسير في سجونهم حقير أسير في غياهبهم أسير أسير في سجونهم حقير
filimkan oo lagu magac diray duulaanka unusreynta madluumiinta oo ku baxayey ilaa saddex luuqadood oo kale ah carabi soomaali iyo sawaaxili ayaa waxaa soo saartay mu'asasada alkataa'ib taas oo ugu tala gashay hadiyadda munaasabadda ciidda oo ay kala qayb qaadanayso muslimiinta muuqaalkan ayaa ah mid lagu soo bandhigay qaabkii uu u dhacay duulaankii mujaahidiinta ay ku qaadeen xabsiga gudka jilacow kaas oo dhacay labaiyo tobankii bishii rabiicu thaani kun afar boqol toddobayo afartan hijiri xaruntaas oo ah xarun ay sirdoonka riddada iyo kuwa saliibiyiinta ay ku tacdiibiyaan maxaabiista muslimiinta filimka ayaa ku bilaabanaya ka hadalka dhibaatada iyo tacdiibinta ku socota maxaabiista muslimiinta ee ku xidhan xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta ee ku yaala dunida isdaarka ayaa si gaar ah isu dultaagaya gabadfallada iyo xadgudubada maxaabiista loogu geysto godka jilacow dowladda mareykanka socdaan oo c i a ah meeshay degan tahay xarun ay ku leedahay ee, qolo la yidhaahdo m i cs oo dowladda ingiriiska ka socota meeshay degan tahay faransiiskana way degan yihin marka waxaaba muudaaba saraakiisha soomaalida in laga amar weyn yahay oo dadkan ajnabiga ah ee martida ay howshii oo dhan ay leeyihiin hadalkuu rabo markuu ka leexan rabo budka lagu qabanaya soo jirdilaa lasoo waxyeeleeyaa waa qolada lagu xirto ee godka jilacu ayagoo lasoo bisleeyeyoo nooradooda muuqdaana lagu keenaya
meeshii ilbaabka markuu soo galaayo oo amraaw oo soo amraaw cadaanka haa cadaanka wuu ku celinaa haddana markuu ku celiyo oo ka dayo oo dhaco oo qofka xoogaa miirka oo beelo oo zam oo dhaho oo ka qaadaa shib markuu dhaho haddana mar saddexaad uu ku celi dhaha haddana saddexaadka markuu ku celiyo haddana qofka oo sida haddana oo noqdo على الرمضاء sidoo kale qeybaha hore ee filimka ayaa lagu soo bandhigayaa duulaano mujaahidiinta ay hore ugu soo furteen maxaabiis muslimiin ah oo ku xidhnaa xabsiyo ku yaala magaalooyinka boosaaso beled xaawo iyo qeybo ka mid ah muqdisho تسألي من نكون
intaasi kadib filimka ayaa gudagelaya soo gudbinta duulaankii godka jilacow iyo sida xirfadaysan ee heliyadii fuliya duulaankaas uga gudbeen xaandaabyadii iyo kontarooladii cadowga ee xabsigaasi lagu ilaalinayey waxaa filimka lagu daawanayaa inqimaasiyiinta mujaahidiinta oo saaran gaari cabdibile ah oo uu kaxaynayay istishhaada cabdifataax bashiir xaashi oo gudaha u gelaya godka jilacow iyadoo heliyada inqimaasiyiinta ay ka daadanayaan gaariga ka hor inta uusan qarxin
بدين الهدى بروح الفداء سأمضي ولا أخشى مكانا بدين الهدى بروح الفداء سأمضي ولا أخشى مكر العدا سأمضي أجود بروحي أذود عن الدين من حاقد نفسنا بأن فرصاص ونحن القصاص بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن القصاص ونحن يا الله.
القصاص سأنشيد للصبح نحن الفداء وللكافرين وللمعتدين سأمضي أسوق الله أكبر.
الفنا والردى سأمضي صمود لدحر اليهود أجيبوا لقدس حبيب بسم الله بسم الله اللهم انت الله عبدك الكفاح برفع السلاح تمضي إلى الموت مستأسدا تدك الله أكبر.
الحصون وأفني الخصوص وأوالي لولاد وأمضي حياتي به سيدا أي دقيقة، ما أنت تقول، تقول.
المآل بساح القتال لمن سار في الله واستشهدا وخير المآل بساح القتال لمن سار في الله واستشهدا لمن سار في الله واستشهدا لدين الهدى بروح الفداء الله أكبر. الله سأمضي أكبر.
ولا أخشى مكر العدا لدين الهدى
markii uu qarxay gaariga uu kaxeynayay istishhaad cabdifataax bashiir xaashi haliyada inqimaasiyiinta ayaa durbadiiba iqtixaamaya xarunta godka jilacow iyagoona halkaasi la wareegaya
halkay waxaa kula hadlaya walaalka meesha weerarka ku qaada ayaa kula hadlaya kow dheh horta meesha waa weeraray gaalada somalilan ugar oo waxaan ka gumna adig gaariyaal aan ka gumni walaalihii maxaabiista ahayaan waa iska daayin ilaahay baa kuma walaalihiin way faraxsan yihiin hadda ayagoo badqabo ayaa gacanta ku haynaa muslimiinta waxaan leenahay oo maanta walaalaha muqdisho gaar ahaan walaalaha muqdisho ka jooga waxaan leenahay horta anaga waxaan u taagannahay inaan kalimada laa ilaaha ila allah inaan faryeelno markaas ka bacdi dadka mustadaafiinta ah ee la dunyeen inaan u gargaarno oo ilaahi subxaanahu watacaala daraajid aan u gargaarno maanta ani ani ani aan kula hadlayo meesha hadda aniga xitaa kuma xirna dad waxaaniga kuma xirna dad qaraabadeeda kuma xirna Dufan. ya marka alle subxaanahu watacaala daraaddiisa ayaan ugu gargaarnay walaalahan musan waxaana gumnay gobolka dhammaantiis waa gumnay
sidoo kale filimka waxaa ka soo muuqanaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud reega sheekh cali dheere kaas oo sagootinaya haliyadii qaada duulaanka godka jilacow shaqada dee maanta laydin diraayahay waa shaqo insha allahu tacaala hadday dhacdo muslimiinta meel kastoo joogaan ku farxi doonaan sababtoo ah maantay cadowga dalka ku soo duulay ee ummadda muslimiinta dhibaataynaya darajaadkiisu waa kala daran yihiin hobadu waa kala daran yihiin askarigan xabadda meeshaa soo ridaaya ee waxa weeye een, dagaalamaya waxaa boqolkiiba shan boqol ka shar badan ummadda muslimiintana uga dhib badan waxa weeye kuwa maanta u socotaan biidni illahi tabaaraka watacaala oo ah kuwa ummadda xabsiyada ku dhibaateeya kuwa waxa weeye mus- gabdhaha muslimaadka ah ku jirdila maxaa la xabsiyada ragga muslimiinta ah xabsiyada ku dhiba waxa weeye dembiye aysan gelin u saariya dembiye aysan gelin u saariya waxa weeye kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal ly slam la dagaalama shacairta muslimiinta ay leeyihiin ilaahay kitaabkiisa ayna fare kitaabka ilahay sunnada nebiga ayna fartay la dagaalama yacni waxa weeye ummaddii naftoodii maalkoodii bannaystay cirdigoodii bannaystay kuwaas weeye maantay kuwaad u socotaan isdaarka alkataa'ib waxaa lagu soo bandhigayaa kelimaad ay jeedinayaan geesiyaashii fuliyey duulaanka godka jilacow kuwaasoo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin waxa marka maanta soo jiitay waxay tahay annagoo qaadeenna amarka allah subxaanahu wa tacaala inaan inteennaan oo aan is-aqoon oo kala qabiil maahane kala qabiil haddii baasha ahaan jirtay maanta waa kala waddan in waala muhaajiriinah ee iskugu jira tanzaniyaan iyo kenyaan iyo oromo ay maanta muqdisho dhex bartamaheeda tagaan horta in sha allahu tacaala waa fadlan min allahi tacaala waa u mahad celina wa min humma waa xujo cadow xujo ku taha macnaha inaan marna weerarno bifallihi tacaala allah falliis aan ku weerarno kuwa sheeganaya hay- hay-adda sirdoonka istikhbaaraadka sheeganaya inaan xarunta weerarno haddana aan ku weerarno ee rag iskugu jira muhaajiriin iyo ansaar waa arrin sahla ma hadda maaha waa qorshe alla u wato macnaha qaybaha dambe ee filimka ayaa lagu soo bandhigayaa sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sagootinaya wiilkiisa cabdiraxmaan sheekh cali maxamuud raage oo ka mid ahaa haliyadii fuliya duulaankii godka jilacow ee runtii walaalaha iyo maslaxa keentay mooyaane ma jeclayn in waxaa weeye aan muujinno camalkeenna xaqiiqatan ma jeclayn wiilkayga anaa dhalay bilakhaas weliba markii la yidhaahdo xaqiiqatan aad baan u jecla waan soo tarbiyeyey ilahay kitaabkiisaan baray maantay marka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala na soo gaarsiiyey inay carruurteenna ay koraan oo ilaahay kitaabkiisa ay daafacaan oo raayada tawxiidka ay kor u qaadaan ilaahayna ay ridahiisa iyo janno ay kaga dalbaan waxaan leenahay maantay ilaah baan ku mahadinayna subxaanahu wa tacaala marka ilah baan uga mahad celinaya waa fajiyey inuu shaqada u soo istaago oo waxa waye uu doorto bikhyaari anigana marka waa ku faraxsanahay waxaa weeye maxaa lahaa waa ugu ducaynaa ilaahayna waxaan uga baryaa subxaanahu wa tacaala thabaad iyo sugnaasho waa sidoo aabbahayga idin sheegay yacni ilaahay ayaan ugu madcelinayaa oo maanta isoo waafajiyey katiibadan katiibatul istishhaadiyiin igumana soo qasbin qof bini'aadan ah qof bini'aadanana kalama tashanin intaasba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kala tashta alxamdu lilah insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay godka jilcona waa idinla tagi doonaa insha allahu tacaala meeshaasna ayaa garab dagaalami doonaa biidn illah insha allahu tacaala waa tahay iminkana aan soo dhoweeyo waryaheena faysal xasan cali oo isdultaag kooban ku samaynaya filimka waad mahadsantahay walaalka ee waxaa la baahiyey wathaa'iqi ee sida aad la socotaba soo bandhigayay duulaankii barakeysnaa ee uhiilinta madluumiinta ee lagu qaaday xabsiga godka jilicow labaiyo tobankii rabiicu thani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri filimkan oo la daawan karo muddo ku dhow saacad wuxuu qaadaa dhigayaa sooyaalka dheer ee xambaarsan gumaadka iyo tacdiibka ee ka jira xabsiyada cadowga iyo jawaab celinta lama horaanka noqotay ee ay bixiyeen mujaahidiinta dabcan weerarada ugu waaweynaa ee la fuliyey waxaa ka mid ahaa weerarkii xabsiga boosaaso iyo weerarkii xabsiga godka jilicow oo ah mid asrada muslimiinta lagu soo furanayay dadka madluumiinta ee halkaas lagu dhibaateynayna loogu nusraynayay dabcan muuqaalka ee waxaa lagu daawan karaa oo la arkaya halyeyada inqimaasiyiinta oo allaha fadligii si nabadgelyo ah ku gaaraya goobta iyo murtadiintii loogu talagalay inay ilaaliyaan xarumahaas oo u khidmaynaya mujaahidiinta birtana ka qaadaya runtii markii aan muuqaalkaas daawaday waxaa igu soo dhacay sidqiga iyo ikhlaaskii aan ka arkay raggaas intii aan qaarkood kala kulmay mid ka mid ah haliyadaas oo ahaa darawalkii gaariga kaxaynayey walaalkeen cabdifataax allah shahaadadiisa ka aqbalo wuxuu ahaa qof aayad ah mar aan ka dalbanaynay inuu nagala qayb galo barnaamijkii bodkastiga ee waxaan xusuustaa hadal iigu yiri oo ahaa walaal waxaan rabnaa inaan dhiigeenna ugu nusrayno ummadda ee hadal uma baahna xaaladda ay maanta ummadda ku jirto marnabo dabcan ma doonaynin inuu muujiyo camalkiisa laakiin maslaxo keentay darteed ayaa barnaamijkaas looga qabtay marka lasoo hadal qaado adkaarta iyo xuska allah waxay ahayd midaana afkooda ka go-in cajaa'ib aan ku arkay ayay ahayd marka su-aasha mar waliba raggaas isweydiinayeenna waxay ahayd camalkan allah agtiisa ma laga aqbali doonaa su-aasha ugu weyn ee macnaha u sameynaysay ee mar waliba isweydiinayeen taas ayay ahayd allah ma idinka raali noqon doonaa camalkan ma la aqbali doonaa inta kale ee goobtaas sidee lagu gaari doonaa ma la gaari karaa maxaan sameyna waxaasoo idil waxay u arkayeen asbaab uu allah fududaynayo haddii ay allah u tala saartaan dabcanna sidqigii uu ka arkayna allah waa uu u fududayay raggaas howlgalka intaas la eg inay fuliyaan marka sidii ay ugu dadaalayeen walaalahaas inuu allah iyagoo nool ka raali noqdo kadibna waxay noqdeen dad mustajaabu dacwa ah oo iyagoo dabcan dunida jooga ayaa wixii ay ku ducaystaanba uu allah si xaqiiqa ah u tusayay walaalka cabdifataax oo kale inta uu gaariga waday waxaad dareemaysaa inuu ducaysanayay ninkaasna wuxuu ahaa dabcan qof ikhlaaska iyo sidqigiisu ugu dadaalayay allah ducadiisa uu mar waliba u aqbalayay marna marka howlgalkaas looma tiirin karo xirfad ama xeelad rageed waa sidqiga ikhlaaska iyo howl itqaanintii ay ku tilmaanaayeen raggaas saabiqiinta ahaa intii aan ka arkay waxaad dareemaysaa marka in walaalaha intii looga baahnaa ay la yimaadeen ee tabartooda ahaa intii aysan awoodin allah ay u tala saarteen allahna natiijada aan aragnay ayuu howlgalkaas ka keenay waxaan arkaynaa marka in xitaa murtadiintii la doonayay inay ka hortagaan weerarkooda inuu allah uga dhigay adeegayaal iyaga u adeegaya halkan marka walaalka waxaa ku cad in waxaana dibdhigi kara ama waxa hore noo dhaqaajin karo inay tahay niyadeenna iyo waxa gudaheena ka guuxaya marka aan dhaqaaqayno oo howlgal noocaas oo kale aan u dhaqaaqayno waa inay iswaafaqaan waxa afka aan ka sheeganayno iyo waxa niyadeena ku jira raggaas marka intaas ayaan ka dheehday sidaan allah ugu rajaynayana waxaan allah ka rajaynaynaa inuu allah ka aqbalo muuqaalka kale ee filimka ku jiray ee saameynta lahaa waa sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo wiilkiisa sagootinaya cabdiraxmaan sheekh cali oo ka mid ah haliyadii istishaadiyiinta waa mashhad kale oo isagana saameyn lahaa oo aad loo hadalhayo waana mid xujo ku ah dadka jihaadka gudihiisa jooga intaba aan la gaarin cadowga ee aan la dagaalamayno halganka marka yuu dhab ka yahay yuu dhalanteed ka yahay su-aashaas ayuu soo noolaynaya muuqaalkan aan caawa daawanay waxaan aragnay sheekh cali inuu leeyahay arrintan inaan muujino ma jecleen laakiin maslaxad ayaa keentay maslaxadaas maxay tahay marka waa laba arin in haddii annaga aan mujaahidiinta nahay inaan uga dayano khayrkaas iyo wanaaggaas owlaadeena aan jihaadka ku barbaarino shahaadada iyo qiimaheeda aan barno marka ay weynaadaan oo ay da-da ee gaashaanqaadka soo gaaraan ay garabkeena ka dagaalamaan iyo in cadowgeena uu ogaado inaanan marnaba annaga iyo iyaga sinaan karin inaysan ee aysan ku dhici karin iyaga in qadiyadda ay u dagaalamayaan ay ku bixiyaan waxa aan anaga bixinayno oo kale iyaga waxay ku jiraan dagaal ay doonayaan inay ka macaashaan oo ay ilmaha ka korsadaan adduunyo ay ku raaxaystaan xitaa haddii kumanaan dhiig abriye ah ay daadinayaan keliya waa inay iyaga iyo owlaadooda ee, korsadaan oo ay nolol raaxana helaan oo keliya annaga laakiin waxaan ku jirnaa dagaal aan dhiigga iyo dhuuxaba u shubayno waxa ugu qiimaha badan ee aan haysanay inaan ku bixinna ay tahay oo nafteena iyo tan owlaadeenna ah ee waana halkaas dabcan meesha lagu kala tagay waxaan allaha weydiisanaynaa inuuna sugo nagu gallado inaan jihaadkan dhiigeenna iyo dheecaankeenna iyo dhaqaalaheennaba u hurno qaatumo wanaagsan iyo shahaado waddada allahna uu nolosheena kusoo qatimo runtii hogaanka jihaadka waa kaas ee waxaa sidan oo kale la xusuustaa sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday oo wiilkiisa sidan oo kale uu maalin maalmaha ka mid a sagootiyey camaliyad istishaadi ahna uu magaalada muqdisho ku galay cadowga allah marka waxaan leenahay ulaaika aabaa'i fajinii bimilihim idaa jamacatna yaa jariiru lmajaamicu aad buu u mahadsan yahay faysal xasan cali ayuu kaasi ahaa dhanka kale degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan bulshada ku dhaqan waxay habeenkii xalay goob fagaare ah ku daawadeen filimka hadiyadda ciidulfidriga ah ee mu'asasada alkataa'ib warbixintan soo socota waxaa inoo sii ambaqaadayaa saadaq muumin
askarii soomaalida murtadka waa algarmudiro allahu akbar degmoontigii midkii kood waa la soo dhaafay kii kale la maraayo albaabka gadeelka uu furan yahay waa sii galayaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar walaalahu gudahay u galeen sawaxanka aad maqlaysaan waa fagaara ku caanbaxay daawashada aflaanta jihaadka ee bartamaha suuqa buqa qableh ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo xalay kadib salaadii cishaha lagu daawaday filimka hadiyadda ciidda ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib waxaana markii uu filimka soo baxay maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable bulshadiisa kala qayb qaadanaya farxadda ciidda oo iclaamiyey in lagu daawado fagaaraha buqa qable bulshada magaalada ayaa kadib salaadii cishaha soo xaadirtay fagaaraha waxaana halkaasi si wadajir ah loogu daawaday filimka xiisaha gaarka ah xambaarsan ee lagu soo bandhigay qaswadii loogu nusraynayey dadka madluumiinta ah ee ku jira xabsiyada godka jilicow ee magaalada muqdisho daawashada filimkana waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada nuqubada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan maadaama filimka waxyaabo badan oo kaga duwnaa aflaamtii hore loogu daawan jiray fagaaraha buqa qable waxaad ku daawanay degmada buqa qable caaw filan aad iyo aad indheheennana ilmo ka keenay qiiro aad iyo aad weynana geliyey oo hamigeennana meel sare sii gaarsiiyey ayaan daawanay oo cajiib aad u ah meelaha xasaasiga ama manaadiqda ama nidaaq almuhima oo aad ku aragtay muuqaalka oo ma- bandhigay bal wax naga tilmaam horta meesha ugu qaalisaneed aniga igula yaabka badneed oona calooshayda gidisay oo indhahaygana ilaahay subxaana wa tacaala ogaa waxa ka yimid ay ahayd markaan arkay gaaladana ay dhihi jireen dadkan diraya tishaadiyada ilmaha islaameed ay diraan ay lumiyaan ayaga ma ogolo ilmahooda ma ogolo dhahan markaan aragnay een umuradeenna qaaliga allaha noo xifdiyey ilmahooda beerkooda ay jecel yihiin ay soo barbaariyeen ay soo koriyeen ay intaas oo qarash ay intaas wax ku soo bixiyeen ay u bixinayaan ayagoo jecel ayagoo tadbiiqina aayadda ilaahi subxaanahu wa tacaala ay dirayaan inay u dirayaan meel aan laga soo noqonaynin oo lagu tago waddada jannada ah ee u dirayaan waa kana shiiqeenna wiilkiisii ayaan aragnay isagoo garabka ka haysta asigoo la dardaarmaya asigoo dhahaya hore u soco wiilkiisana uu ku faraxsan yahay asigana uu ku faraxsan yahay arrinkaas marka waxay dharbaaxyo xoog ku tahay cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay dhiirigelin aad u weyn u tahay dadka annaga ah oo inaan hore u soconno oo ilmaheenna iyo nafteenna aan geyno furmaha hore ee jihaadka iyo nafteenna dhiiggeenna iyo lafaheennana aan hurno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhow idaacadda islaamiga alandalus ee ugu horeen caawa degmada buwa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan bal caawa maxaa ka dhacay magaalada caawa waxaan joognaa degmada buuqable ee maqarka wilaayada islaamiga hiiraan waxaan ku daawannay filan aad iyo aad een, u xiiso badan filankaas oo ah walaalihii mujaahidiinta ah iyo shishaadiyiinta ah ee weerar ku qaaday godka jilicow mujaahidiinta iyo muslimiinta lagu tacdiibayey raggaas oo cama- meesha iyada ku qaaday weerarka camaliyadda shishaadiyada marka allah subxana wa tacala waxaan leenahay shahaadada ka aqbalo marka filanka aad iyo aad ayuu noo saameeyey waxaana dareemaynaa jihaadka maanta soomaaliya ka socda inuu yahay jihaad caam ah ee ummadda muslimiinta dhammaan u dhexeeya ee camaliyadda waxaan ku arkayna ragga fulinayay inay ka mid ahaayeen rag kenyaan ah rag tanzaniyaan ah iyo rag soomaali intaba marka taasi waxay tusinaysaa jihaadka naga bariga afrika inuu ballaartay marka allah subxana wataala rag shahaadada ka aqbala annagana filinkaas caawa aad ayaan u daawanay muuqaalka waxaan ka leeyahay muuqaal aad iyo aad u xiiso badan waaye waxaan ka- waxaan sida barsan ku faraxsanahay bashaacal dheer iyo wiilkiisa ayaa ku faraxsanahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay filmkaas ayaan cawada daawaday in gaalada dhan dhammaan ay dhammeeyaan ee furmaha hore ilaa abi cayraadi tawxiidka taagan ee uu ducaynaya mujaahidiinta waxaan is dhihi karaa filimaanta filimka ugu xiisaha badan waa aad iyo aad waxyaaba gooni ah oo xiisa u yeelay ayaa jiro horta si guud waxaan ummadda muslimiinta u caddaynaynaa in been abuurkii iyo barbagandadii gaalada ay waday eh, maanta xujo cad loo keenay waxaana si gaara ii taabtay sheekha wiilkiisa saguutina ee u dardaarmayay asigoo ku faraxsan kuna qanacsan uguna ducaynaya gaalada marka waxay dhihi jirtay in ilmahooda meel ay geystaan ama dagaalka uma diraan oo ilmo kale ayay ku shaqaystaan halkaa marka waxaa ka bixaysa xujadii maaragtay gaalada ay wadatay ayaa ka bixayso umaradii ugu sarraysay camalkan in maanta ilmahooda ay la dardaarmayaan ayna sagootinayaan si gaar ah bay ii saamaysay anigu waxyaabaha filimkan xiisaha u yeelayna taas ayaa ka mid ah iyadoo ay maaragtay jirto een, muslimiintii loo nusreeyey ee xabsiga laga soo deeyey oo saddex goobood kala ah ee farxaddoodii aan la dhayalsan karin laakiin waxyaabaha qiirada iyo marna farxadda ku yeelayo waa istishaadka ee wiilka shiicala dheere taa ayaa maaragta saamayn gooni u yeelatay waxaanu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala shahaadidiisa ha ka aqbalo een, kii u shafeeco qaadan allah ha ka dhige alxamdulilah walaal waa mahadsan tahay ilaahi subxaana watacaala ayaan u mahad celinaynaa walaalaha bahda oo aclaamkani jazaakum allahu khayr kaalintooda waa ka soo dhalaaleen filinka waxaan arkaynay meel kasta oo jagboynti oo gaariga uu maraayo in maaragtay walaalaha ay noo soo dusinayeen ay muuqaal naga tusaayeen wajazaakum allahu khayr walaalaha waxaan leenahay sabro dadaala waxaa kaloon leenahay walaalaha cadowga gudihiisa shaqadaas ka fulinayo ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu sugo indhaha cadowga iyo shartoodana uu ka qabto waxaa kaloo meesha nooga muuqanaysay ama laga arki karaa inuu jihaadkeenna bariga afrika miro dhalay mar haddii oo odayaashii iyo camalkii iyo awlaaddii lagu dhalay intay barbaareen dala cadowga lagu dhufanayo oo ay diyaar u yihiin inay iyaga cadowgii markaas iyada eh, waxaa weye meeshaas waxaa ka muuqatay inuu jihaadkii barbaaray uu qaangaaray dadka muslimiintaena waxaan leenahay war muslimiinay muslimiinta geeska afrika joogtaay hore i gadaal horeyaa noo dhow waa guulaysannay beerkeenni mar haddaan bixinayno walaalayaal waa dhownahay insha allahu tacaala aan isdhaarsanne cadowga aan iska dulqaadno caawa halkan waxaan ku daawanay firin aad iyo aad u qurux badan runtii aan waqti dheeran aan isu sugaynay ee runtii xamaasadiisa iyo dareenkiisa iyo watay ee runtii- runtii caawo ee, ma qiyaasi karo dareenkaydu maxaa yeelay waxa aan arkayna caawo waa runtii wax runtii qalbigaan aad iyo aad la- la gelgeliyo la gariiri weeye marka ilaahay subxaana wa tacala waxaan leenahay walaalahaas ilaahay tabaaraka wa tacaala hadafkoodii iyo waxa ay raadinayaan ilaahay subxana wa tacaala ha haleeshiiyo aabbaha alwaalid sheekh cali maxamuud raage ee runtii aan arkaynay inuu dardaarminayo wiilkiisii ama beerkiisii ka soo go'o jirkiisa ee runtii aabbo waa dareemaynaa maanta ee, wuxuu yahay awlaadna waxay tahay waa dareemaynaa marka sheekhaas maxaa leenaha ilaahi subxana wataala qalbiga ku qaboojiyo janaatul firdaws lacala ilaahi tabaaraka wa idin geeyo Waa- waxaan ku qiyaasay ma aqaan caaw runtii Ee, waalidiin fara badan halkan caaw way joogaan Ee, hawooyin fara badan way joogeen dhallinyaro fara badan way joogeen runtii waxaan isleeyahay filinkan inuu ahaan doono mid bedelo dhammaan qulubta muslimiinta dhanka kale musallaha abuubakar sadiiq ee degmada ceel cali wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa shalay bulshada ku dhaqan deegaankaas musallaha abuubakar sadiiq ee degmada ceel cali salaada ciidda kula dukaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waxaana uu waaliga kelimadii uu ka jeediyey fagaaraha degmada ceel cali ku xusay in wilaayada hiiraan si buuxda u dhaqangelinayso towjiihaadkii iyo talooyinkii ay xambaarsaneed kelimadii uu jeediyey amiirka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda sidoo kale waxa uu waaliga hiiraan bulshada degmada ceel cali iyo guud ahaanba bulshada hiiraan ugu baaqay in ay sii xoojiyaan kaalintooda kaga aadan jihaadka bariga afrika maanta waa maalin farxadeed waa maalin qiimo weyn noogu fadhido waxaan rabaa halkan inaan xuso waxaan soo dhowaynaynaa ayinaynaa ku qanacsannahay qaadanaynaa kula ku shaqaynaynaa kelimaddii qiimaha badnayd oo uu jeediyey amiirka xaraka shabaab mujaahidiin abi cubayda xafidahu allahu tacaala kelimaddii qiimaha badnayd mawaadiicda tirada badan oo amiirka ugu hadlay waxaan leenahay ka wilaaye ahaan anoo ku hadlayo afka wilaayada islaamiga hiiraan mujtamaceeda kala duwan aamiinu waa aqbalnay soo jeedinadaadii iyo tawjiihaadii waana soo dhowaynaynaa waana ayidaynaa waana ku shaqaynaynaa adna allaha ku xafido hoggaanka dadka muslimiinta u haysana ilaahay subxaana wa tacaala ha kugu garab galo allah ha kugu sugo dadka qabuul allah ha kuu giriyo dariiqa sawaabka ana allaha kugu duwo si aad ummad ugu hoggaamiso ilaahay intaa kadib waxaad og tihiin annaga dad muslimiin ahaan allah subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta waa ula hadlo yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walrasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum mu'miniin baa la yidhi mu'miniin xitaa muslimiin lama odhan mu'miniinay haddaad gabdho iyo wiilalba tihiin waxaad ajiibtaan yeerista allaha adinka idin abuuray iyo rasuulkiinna yeeristooda ajiiba idinkugu yeerayaan wax adinka idin noolaynaya maqaamkaa qiimaha badan maqaamka ama makaanka farxadeeda waxaan rabaa naftayda iyo tiinaba inaan dhaho nolosheenna waxay ku jirtaa diinteenna inaan difaacano qowlkeenna iyo lisaankeenna carabkeenna diinteenna inaan ku difaacano nafteenna diinteenna inaan ku difaacano maalkeenna iyo muruqeenna iyo maskaxdeenna diinteenna inaan isugu geyno qiimaheenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna meeshaas ku jirta nolol kale ma jirto mujtamaca muslimka ah oo ay ugu horreeyaan walaalaha xabiibka ah oo gabadh iyo wiilba leh oo degmada maanta aan joogno aan ku ciidayno degmada ceel cali ay ugu horreeyaan iyo guud ahaan wilaayada islaamiga hiiraan waa inaan u kacno oo aan u wada jirno oon gacmaha isu qabsanno inaan difaacno kitaabkeena qur-aanka inaan difaacna sharafteenna maalintii labaad waxaa si weyn degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan looga dareemayaa farxadda ciidulfitriga iyadoona shalay fantasiyaal ciidda qayb ka ah ay ka dhaceen fagaarayaal ku yaala wilaayada waxaana degmooyinka iyo deegaanada hiiraan ee si weyn looga ciiday ka mid ah maxaas moqokori tardo aboorey booco ceel cali boqoosaar ceelcadde ceelwarre mukayle shaw iyadoona muslimiinta ah ay isugu tahniyadaynayeen farxadda ah ciidulfitriga aad baad u mahadsantahay saadiq dhegaystayaal iminkana aan eegno sidaa maalintii labaad ee ciidda looga dabaaldegayo wilaayaadka islaamiga aan ku horumarno wilaayada mudug iyo marwan moxamed shalay oo ahayd maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitri mubaaraka sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri waxaa fagaara ku yaala degmada jowle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ka dhacay fantasiya ballaaran oo ay soo agaasintay wilaayada muduga kaasi oo ay u soo daawasho tageen boqolaal ka tirsan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmada jowle iyo deegaanada ku xeeran fantasiyaasha oo ahaa mid aad u xiiso badanna ayaa u dhexeeyey tartamayaal ka kala socday degmada jowle iyo deegaanka ris ee wilaayada islaamiga ah ee muduga kuwaas oo ku tartamayay ciyaaraha noocyadooda kala duwan sida xarigjiidka boontinta iyo ciyaaro kale oo soo jiitay dadweynihii goobta ku sugnaa xarigjiidka ayaa diyaar ah waxaa ku tartami doona xarigjiidka galabtay cayaartaan waxay ka beddelan tahay cayaarihii hore oo degmada jawle ka qabsoomi jira waa degmada jawle iyo deegaanka ris oo galabta isu baxaaya cayaarta loo yaqaan xarijiidka oo ah oo ka mid a cayaaraha ugu xiisaha badan ee galabta halkan aan ku soo bandhigi doonno insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa socota waa socota hayo walla is haya ragaa is haya qola la wadaa allahu akbar iska tiiriya allahu akbar allahu akbar waa dhammaad waa dhammaad allahu akbar cayaartii xarigjiidka ood arkayseen galabta oo raggu isku fara saareen waxaa ku guulaystay degmada jawle halka laga guulaystay deegaanka ris waxayna ku guulaysteen abaalmarin afartan dollar ah allahu akbar allahu akbar
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما تشاول ولاية إسلامية مدك وعاك سعد أن فانتاسيا آد إياد وفلارن وحان هالك أن كتر تمد تولى اللي رارس إياد كما تشاول وأنا وجه ده حرق جيدك كما تشاول يا كوب كوغاد حرق جيدك wixii abaa kaloo dhimanna waxaan rajaynaynaa jowl inay degmada jowl inay qaado doonto haddii alle waxaana lagu abaalmariyey lacag afartan doolar ah waxaan salaamaya ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan kullo caam wa antum bikhayr waayahay insha allahu tacaala bootin waaye hal makaan baa laga boodayaa soo soco soo soco soo soco allahu akbar haye aawey ha soo yimaado halkan haye bootinta waxaa ku guulaystay deegaanka ris ee wilaaya islaamiga ee mudug abaalmarintuna waa lacag gaaraysa labaatan doolar allahu akbar labaatan doolar bay ku guulaysteen bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ahayn qaybta orodada waxaan ku gudaysanay bootinta xawaaraha dhayrada oo bootinta koro ah haddaan nahay mudug gaar ahaan degmada res marka waa ku guulaysanay bootinta kore oo xawaaraha lagu booday waxaan igula amaamiyey lacag gaaraysa labaatan doolar waana mahadsan yihin walaalow mujaahidiinta waxaan leeyahay kor allah ka dhigo cadowgeenna allah jibiyo gaaladana ilaahay hanaga dulqaado insha allah rag waaweyn oo jawaan ku jira ayaad u jeedaan insha allahu tacaala haye kow labo saddex kow waa socota waa socotaa waa socotaa waa socotaa waa socotaa allahu akbar haya abaalmarintooda reer jawla ayaan u sheegi doonaa insha allahu tacaala jawaankii ayay m- cayaarta markii saddexaad ku guulaysteen waxaa ku xusan toban doolar oo lacag ah
galabtakan ciyaaro wanaagsanaa ka socda waana ku guulaysan daahir jolona jawaan waay toban dooro lacagi maasha allah hanoo yimaado guulaystaha dharajirta ku guulaystay xariggiisa xataa waa soo qaatay xariggii afka uga xirray xataa abaalmarintiisu ka mid yahay waa uu soo qaatay
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الشيخ أبو بكر حسن قالت waxaan ku soo dhahay ciid jawle munaasabad ciid tartanka waxaan rajabintan ku guuleystay degmada jawle waxaan ku guuleystay oomo buskud een, shanlo xarig een, catar iyo qalab kaloo badan walaayada walaayada guulaan leenahay gaaladana hoosaan leenahay intii uu socday fatasayaasha waxaa mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus la dhex qaadnay qaar ka mid ah dadkii soo xaadiray fantasiyaha kuwaasi oo dareenkooda ku cabiraya farxad iyo reerayn Eh, ciid wanaagsan baan leeyahay ciid ulmubaarig ilaahay baa nabad nagu iid siiyey aad iyo aad baa dareenka ugu wanaagsan yahay ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan baan salaan u diraya oon salaamaya waa maasha allah ciyaarahan kale nuuc ahoo cayncaynkaa waxaan rajaynaynaa in dadku ay xaflad u noqoto iyo ninka la yidhaahdo qaaraanba weligood aragay barashar uga kororto waxaa loo iiday si wanaagsan ee sharaf leh waxaa la dhigay iiddii ugu wanaagsanayd iidaha la iido Een, sawirkan wax khilaafa ma lahayn galabta galabta iid wanaagsan waaye waxa waaye bulshada waxaa guulaystay jowle waxaa isugu yimid tarsamayaal ris iyo jowle ayaa isugu yimid dad wanaagsan oo qaraaba ah oo waxa waaye iidayaal ayaa isugu yimid Een, walaayada khayr allah siiyo iidayaashuna waa ku guulaysteen bismillaah anigoo jo- walaayada mudug garaan degmada jawle maanta maasha allah waa ku faraxsanahay dareenkii marsoogoob aad buu u kacsan yahay maalinlaanta inaa saa noqdana waa rajaynaya ciidda ciideeda inay saa noqotona waa rajaynaya insha allah mujaahidiinta waxaa leeyahay hore u sii socda insha allah waa guulaysteen guulgaba baadin rajaynaya bismillaah anigoo ka iidii imaan degmada joole ee walaa islaam mudug maanta halkan waxaa ka socdo fantasi aad iyo aad u xamaasad badan fantasiyahan ciidan ciidii hore waxay kaga duwan tahay waxyaabo badan waxaa ka mid ah asalka hore iyo ciidii hore deegaa deegaanka bis ayay ku ekayd laakiin ciidan deegaamo kale walaalehen ayaana soo booqday farxaddeena mid la soo koobi karo maahan aad iyo aad ayaa u faraxsannahay aad iyo aad ayaa u shucuuraysannahay maanta halka waxaa ka salaamaya dhammaan muslimiinta meel kasta ay ku iidaya waxaa leeyahay taqabal allah wa mina wa minkum saalix alacmaal kula caam wa antum bikhayr mujaahidintana waxaa leeyahay mujaahidinta silaan qaas ayaa u diraya kuwa tuquuraa ku iidaya ilaahay subxaana watacaala waxaa leeyahay gacantiina kora ka dhigo gaaladana ala jawiyo degmada jawle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka mid ahayd meelihii shalay sida weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciidulfidri mubaaraka waxayna wilaayadu sanad weliba marka la gaadho ciidda qabataa fantasiyaha oo qayb ka ah dabaaldegyada ciidda mahadsanid marwaan iminkana aan eegno dhanka wilaayada bakool iyo waryaheena xasan cabdiraxmaan abu xasaan maanta oo ah maalintii labaad ee ciidulfidriga waxaa weli dabaaldegyaya damaanshaadyo la xiriira munaasabadda ciidda laga dareemaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxayna dadka isugu hambalyeynayaan munaasabadda ciidda iyagoo adeegsanaya erayo ay ka mid yihiin ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal iyo erayo kale oo ka turjumaya munaasabadda ciidulfidriga degmada rabdhuura iyo deegaano hoostaga degmooyinka waajid xudur iyo ceelbarde ayaa laga dareemayaa nashaad iyo damaashaadyo ku aadan munaasabadda ciidda iyadoo bulshada salaamad diiran oo ay ku dheehan yihiin walaaltinimo iyo jaceyl ay hawada u soo marinayaan dhammaan muslimiinta gaar ahaan bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga iyo hoggaanka iyo ciidanka mujaahidiinta deegaanada ay bulshada isugu soo baxeen wacdarahana laga dhigay waxaa ka mid ah deegaanka boordhuxunle oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajida ee wilaayada bakool waxaana deegaankan ilaa xilligan laga dareemayaa dabaaldegyo la xiriira munaasabadda ciidda oo ay bulshadu sameynayaan waddooyinka iyo dhammaan xaafadaha deegaanka ayaa lagu arkayaa carruurta oo aad u labisan islamarkaana ku ciyaaraya agabyada carruurta ay ku ciyaaraan kuwaasoo ay farxad ka muuqato waana qayb ka mid ah astaamaha lagu yaqaana ciidaha ay muslimiintu leeyihiin sida ciidan oo kale sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga oo la hadlayay bulshada deegaanka boordhuxunle ayaa mahad alle kadib bulshada muslimiinta iyo ciidanka mujaahidiintaba ugu hambaliyeyey munaasabadda ciidulfidriga allah subxaanahu wa tacaala ayaa ka mahadsan geekan rooji ciidulfidri almubaarak sanabad eh caafimaad eh barwaaqe eh guul eh een ka damaashaadahayno ka ciidahayna allah subxaana wa tacaala na waafajiyaan ka mahdiyaan subxaana wa tacaala maye aan hambaliyeeyane oo ka bogaadiyaane een ciidulfidri almubaarak oo geeka ciidahayn muslimiinta meel biroogan ahlu tawxiidka oon ka horreeyaan ahluljihaadka iyo may wahee salaamana oo hambalyeeyana oo may lanaa ciidunaa mubaarak taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal ilaahay subxaana wa tacaala hiniin aqbala camalka khayrkee la suubiyi iyo ciidalli ciidahaay ilaahay aqbal ninka weel sheikha oo kelimadiisa sii wata ayaa tilmaamay in ciidankii huwanta ahaa iyo murtadiintii iskaashanaysay ay ku soo duulay wilaayaadka islaamiga ay ku jabeen islamarkaana ay eedeemo isku marinayaan hawada geeka may iidahayne may ilaahayna roojee gaaladii huwanta oo hana weerartay oo ilaahay subxaana wa tacaala dhahdiyo balaayo ku tolotay tabartiyo dhammaatay is eedahaayaan oo maaragna hataa siin roorangna haata taleed iyo goradu haysan mar murtadiinta dabay daclas haysadaan een may wahee gaaladii asliin tahay iyoona dabay daclas haysadaan oo ilaahay shaldeeday wala xamarku socda la socotaan wala gaalada kaleeto midowga africa walila raay haysada la socotaan wala haysada maaragna midowga yurub iyo maraykan wala haysada la socotaan gaalada ilaahay iyo saas injebi iyo geeka ciidahayna allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahi subxaana wa tacaala ka mahadsan guulasa geeka liidahayn taasina ilaahay baana roojiyi subxaana wa tacaala ilaahay inka mahadiinoy inka shukriinoy baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran وبالله التوفيق suldaanka guud ee beesha ansaarta ee hadama suldaan maxamed xasan cabdi burow oo dhankiisa ka hadlay fagaaraha deegaanka buurdhuxunle ayaa mahadalle kadib waxa uu sheegay in ciidan ay kulansatay farxado badan oo ay dareemayaan bulshada guud ahaan gaar ahaan bulshada deegaanka buurdhuxunle akhyaara ilaahay baa mahadle mahadballaawi dhammaad ban lahayna runtii farxadda ciidulfidri mayb waa mayban in kulansantaa iyo o farxado badan la heli maana halkii un uleesnoohay iyo o geeka mayb waa fuleed badan ilaahayna dareensiiyohay iyo ciidulfidri ilaahay haniingeli soonkan hilli kuleelaha ka toosay markii hore ilaahay subxaana wa tacaala may niin suurtageliyey oo mayb waa niinka dhakay iyo o kuleelkiini jare sagabooban barwaagala iyo ilaahay tahkugubiima ilaahayba kama hadsan ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaana ilaahayna ogolaada soonka salaada tan kale mayntu ku salaamay dhammaan muslimiinta meel kasta roogan wa khaasatan dadka soomaaliyeed yaantu ku salaame mayb waa mayba lahaa ilaahay subxaana wa tacaala hisiinku ogolaada soonkin i salaadin ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaane keydid aduug ilaahay niinfeed dad diintiyo fahansano mayb waa kacad adagoo dhibaato iyo nay fudeedba madban isku dhiyaan ilaahay nii weel maana akhyaaray ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaane mandhar baraka leh ilaahow bandhar khayrgaab ilaahow ninshaan ilaahow hanu waraabi ilaahow hanu waraabi ilaahow hanu waraabi ilaahow dunuubtaan ilaahow iska dhaaf wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin damaashaadkan maalintii labaad laga dareemaya guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku soo aadaya xilli shalay gelinkii dambe multaqo ballaaran oo lagu maamuusayay munaasabadda ciidda islamarkaana ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bakool lagu qabtay musallaha ansaarul qudus ee degmada tieglow kaasoo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada culummo nuqabo waxgarad iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer tieglow oo ciidan muujiyo diyaargarowgii ugu xooganaa ee ku aadan munaasabadda soo dhoweynta ciidulfidriga taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal aad baad u mahadsantahay abu xasaan markana aan soo dhoweeyo wariyaheenna bashiir muxiidiin abu ayman iyo fantasiyaha iyo dabaaldega ciidda ee wilaayada baay waa maalinka labaad ee munaasabadda ciidulfidri si la mid a wilaayaadka kale waxay wilaayad islaamiga ah ee baay tan iyo shalay ilaa wakhti xaadirkan martigelinaysaa munaasabado fantasiyaal iyo barnaamij kale oo muhiim ah kuwaasoo ay maamulada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ay farxadda ciidda kala qayb qaadanayaan bulshada muslimka ah tani waa silsilado taxana ah oo farxadeed oo daadsan minbuulo fullay labaatan jirow dharqo iyo deegaano kale shicaarka guudna uu yahay aan wada faraxno oo farxad ku ciidno tahniyadaha taleefannada laysku dhaafsanaya waxaa sii dheer fagaarayaal ay ku kulmayaan dad ay wujuuhdooda farxad ay camimtay oo isugu jira daad kala duwan aan ugu horayntii milicsano degmada labaatan jirow oo ay boqolaal dad ah isugu soo baxeen fagaaraha ashahiid biidni illaah asheekh xasan dheere waxaana halkaas ka dhacay fantasi cajiib ah iyadoo ay jireen su'aalo lagu qaadanayay lacago fara badan aan idinkala dhex baxo idinka iyo mikrofoonka andalos oo halkaas gaaray ciiddii ugu horraysay si aad u maqashaan jawigii farxadeed ee halkaasi ka jiray saacadihii lasoo dhaafay waaye taw- tawfiiqii bukhaari aan shal tartumo ahayan goodgaduudka may buu ahaa ee, kooxda tawfiiq way good buluugana may buu ahaa kooxda bukhaari kow labo saddex الله اكبر الله اكبر آه. اهي اهي ما شاء الله ما شاء الله ما كقولي سيدي برنامجك حافظة بخاري حافظة بخاري كقولي سيدي ما شاء الله انت عفر اولا كي انا يتوي قولي سيدي سؤال ديني اقرأه ان شاء الله تعالى ما معنى لا إله إلا الله إيبانها لا معبود بحق إلا الله الله اكبر الله أكبر ما شاء الله وراك الصحة يومك جواوي
may buu ahaa wal haluudeelanka lamaadis hoogdood dhaxdiyo wal qubaxe lama majmuucu saasa may buu ahaa ciyaartana bismillaahi bilaawdaas koow labo saddex ahey kobo hortio yaalan haruureen cafwan raayidame kobi hortio dharaaran ahey kobo hortio yaalan hagaade hatina kanagade habadole qaade gedaala sheena insha allahu tacaala lama mala qaado kor kobo intirime aw haa ilaa dhowr kobo halhalalahan use halhal ayee ayee ciyaarta hal wanaajiyeysa tartiibaanan ciyaaray kow labo saddex socota socota socot haluulay haluulay soco ahey ما شاء الله ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة إن شاء الله تعالى آه، برنامجكين إنكو صعدي مصلها وين آه، شيخ حسن ديرة تقبله الله تعالى أنتني إنكيكي إن شاء الله تعالى dhegaystow maxaad filanaysaa in dareenka farxadeed ee bulshada uu ahaa daqiiqadahan cajiibka ah waa kuwan iyaga oo la hadlaya warbaahinta islaamiga andalus bismillaah Eh, may baan hognahe musallagii eh, may baa sheekh hasan dheer iyo hoogna may waa ciyaar eed iyo eed xiisan leh yani iyo may baa marahayd wiliba hata may baa marahayn lebeski iyo marahayn maasha allah irimal dareemahay shucuurtiya iyo qaabsha magaalada labaatan jaro qaabsha eedabanka faraxsana iyo fantastic ee hore indhii jarnayaadaha muuqata si degdegnan socoto Ee, waxyaalaha meelo ka socda gamuunkenka haddii haadan lahayti haddii xariijiid haadid haddii kale ee, xujooyin badan haadan lahayti alxamdulilah sifeeleen socoto ciyaarowii hor ciyaartan hata mayka kuduwanta ciyaarowii hor una leey hada walsu suubiyaani laakiin hada ciyaartan wala la suubiyo life mayn ku socota idaata laandalusanin roogda alxamdulilah توفيق توفيق توفيق توفيق توفيق ما شاء الله ما شاء الله يتقبل الوليان ما أرنا باي هايزن الحمد لله إذا عدن هايزن ستو سلم تبعي الحمد لله ما يبوا جد يو دكتي ودم باي يدن كفرسني باي الرئيس واقص الحمد لله ciyaar oo lugtaliskiila lama majmuuco tar isbaaseen anigu guulaysidii lama bowl kun jirngalaysay aad farxadaan faylata meelerayso ciyaare cusub maasha allah idanka faraxsan ku dhowo alxamdulilaah ilaahay ku mahadsan labaatan jarow owl jowshe iyo hata shal dubanyin maasha allah idaacadanti koyti alxamdulilah walbada noo shawurbada noo fayle dareemaan aan markan mikrofoonka andalus u soo jeedino dhanka deegaanka dharqo ee hoosaga magaalada baydhabo waxaa ka qabsoomay tartamo fara badan barnaamij muhiim ah waxaa xiisaha dadka sii kiciyaaya ah in ciidan ay ku garab ciidayeen qaar ka mid ah culimmada mujaahidiinta waxaana ka mid ah sheekhul mujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf iyo sheekh maxamuud iidaale iyagoona munaasabadan farxadeed bulshada halkaas kula ciiday culimmada ayaa bogaadiyey tartamada xiisaha badan ee loo qabtay carruurta shuhadada ee ku dhaqan deegaanka dharqo waxaan aad ugu faraxsannahay maanta oo maalin ka qaybgalka aan ka soo qayb galnay ee, xafladda weyn ee lagu qabtay magaalada dharqo taasoo lagu karaaminaayey abnaa'u shuhadaa aad iyo aad baan ugu faraxnay dadka se isugu soo baxeen sida loo yimid hadiyadaha loo diyaariyey shuhadada su'aalihii la weydiinaysay uga jawaabayeen taana waxay tahay dadka muslimiinta ah alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waa xuquuqa isku leeyihiin in shuhadada carruurtooda la karaameeyo oo la weyneeyo allahna nagala dardaarmay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisana arrinkan waa nagala dardaarmay aad iyo aad baanan ugu faraxsannahay ka qaybgalka maalinta ciidda ah aanu dharqa aanu nimid weliba maalin ciidulfitra ay muslimiintu aad u faraxsan yihiin awlaadu shuhadaana ay faraxsan yihiin dadka wujuuhdoodana farxad iyo khayr uu ka muuqday annaguna aan ku faraxnay wixii meesha ka dhacay walilaahi alxamdu fi luula waalaakhira maalintan oo maalin ciidda eed faraxan jarto yaa may sameyn oo kuleel jaro oon jaro abaar jarto dhibaato badan jarto may sameyn inay karaamayaan abnaa'u shuhadaa rijaalan wanasaalan inay karaamayaan reer deegaankiiya ka talladeen iyo waa talladeen may reena owlaadan karaamayneen insha allahu tacaala runtii arrintaan idanka faraxsanna runtii liqiiron naftadaan liqiiron magi arrantu haddana aragnay lahnaynbandhakayninkiweri eeda aragtay korbeenin qubati khayrsho allah badi khayrsho allah badi inilakidi idmadiynin gudu xasan annagadan muslimiinta tu annagadan xafladan oo dharku ku dhiyahayto ciidanka faraxsan ciidna aan dhoween may kala dardaarmeen meel kasta muslimiinta deginin si reer dharganiilinkadeedo abnaawshadala karaamayo taasayna yaa dardaarmeen insha allahu tacaala waxaa jiray waxaa jiray tartan loo qabtay carruurta agoonta dharqo waxaa loo kala saaray wiilal iyo gabdho majmuucada wiilasha waa cumar binkhadaab halka midda gabdhahana la siiyey magaca hooyada mu'miniinta caaisha binta abibakar sidoo kale qaabkan ayay u socdeen tartamada xiisaha badan ee loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka dharqo ee hoosaga magaalada baydhabo haye qara'aamow lamalan safeyle qara'aamoon kasaaso ka tartamaasanta koytoy hay ay qara'aamow kase hay fiidhi allahu akbar kow lamo saddex allahu akbar allahu akbar allahu akbar jazaak allah khayr sharmarka ibraahim isaak deegaanka dharko waa guulaystay ciyaarta aad iyo aad waa u fiicnayd ciyaarta garsokorka haye haye haye biyo oo may lafaday qofka hindholi kuhirow galaasa lindhiibe galaaska biyo kashuba lafade waana may buan sheegada imberbersiina haafnan ka dhigna lafade insha allah jazaakum allah khayr kow lama allahu akbar wadda wadda ha buuyahayt buuyahayt buuyahayt buuyahayt buuyahayt buuyahayt wariya wariya wal maqshub maa qiyaas maleelankaasi haye allahu akbar bismillah maxamed larey abdumahad maxamed isaaq abdi deegaanka dhargarooga ay ka tartamay ciyaar oo ana dhahtaale ay la raayse arkan ciyaarta saa guulaysa kanagda oo ka guulaysa aa weelkii biyo kashow la faday aadi markan weelkii biyo kashow oo buuysaa saa miisan ka guulaysa markan atar atar ku guulaysa dareenka farxad ka waran farxadda okay haye ciid wanaagsan
halkanna waa baay iyo farxadda bulshada ee maalmahan waxaana xigi doona idinka alleh sannado badan oo bulshadayna ku naaloon doonaan farxad ka badan mid ay hadda haystaan waad mahadsantahay bashiir sidoo kale wilaayada jubbada hoose waxaa ka dhacay fantasiyo qaybka ah dabaaldegga ciidulfitriga cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inooga soo diray soo dhowaada mar kale insha allahu tacaala hadda qaybta koobaad waxaan siin doonaa walaalahana hortaagan insha allahu tacaala libaxyada tawxiidka oo iskugu jira muhaajiriin iyo ansaar insha allahu tacaala marka waxaan leenahay shucusiya hawshiina jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum
shalay galab degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka dhacay fantasiyo ay samaynayeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta iyo bulshada muslimiinta ah iyagoo si wada jir ah u soo buux dhaafiyey waddooyinka magaalada si ay u muujiyaan dareenkooda farxadeed ee maalinta ciidda wakhti lagu wada qaatay waddooyinka kadib waxaa la isugu tegay fagaaraha sheekh cabdiraxmaan xudeyfa ee degmada jamaame halkaasoo uu ka dhacayay tartan xiise badan oo su'aalo la isku weydiinayey islamarkaana abaalmarino lagu bixinayey sidaa horba u sheegay su'aalaha waxay u dhexeeyaan ragga iyo dumarka soo buuxiya musallaha شيخ حذيفة رحمة الله عليه في محافظة الجمامة في جنبة سفلى إن شاء الله تعالى آه، سؤال كوب هذه waxay leedahay xagga qur-aanka ka imaanaysa insha allahu tacaala su-aasha waxay leedahay sida tan udkur suuratan tantahi aayaatuha bixarfi laam waxay tahay su-aasha waxaad sheegtaa suurad qur-aanka ilaahay ka mid ah oo aayad kastoo suuradda ay leedahay ku dhammaanaysa xarfu laam بسم الله مقعي ويحيى سؤال جوابته هذا اسكت وصورة الفيل
waayahay jazaahu allahu khayran su-aasha walaalka waa ka jawaabay maa sha allah allahu akbar allahu akbar waxaan isleynaya marka insha allahu tacaala waa su-aashii koowaad xagga qur-aanka ayaa ka imaanaysay walaalka yaxya ayaa ka jawaabay Ah, rag ila socod. waayahay su-aasha labaad insha allahu tacaala sidaasi si la mid ah degmooyinka gobolka waxaa ka dhacay fantasiyooyin kala duwan kuwaas oo dhammaantood la mid ahaa kii ka dhacay degmada jamaame waxaana wilaayadu ay wakhti badan gelisay qurxinta ciidulfitri almubaarak ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri
aad baad u mahadsantahay bukhaari dhanka kale multaqa ballaaran oo qayb ka ah munaasabadda ciidulfitriga ayaa lagu qabtay degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe waxaana warbixin ku aadan multaqahaasi inoo hayaa cismaan axmed dhuubow
بالمعروف ونهي عن شر في الدين جنايا درع وأمان وحمايا تمنعنا من كل غوايا أمر بالمعروف ونهي عن شر في الدين جنايا فالحسبة حارس أخلاق iyadoo qayb ka ah munaasabadda ciidda ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri magaalada jilib waxa ay ka mid ahayd magaalooyinkii sida weyn looga ciiday ayna ku ciideen kumanaan qaybaha kala duwan ee bulshada ciiddan waxaa jiray barnaamijyo ay gooni la ahayd wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo ahaa waxqabadka ciidanka xisbada oo xilli kasta u taagan u adeegidda bulshada ku nool wilaayaadka taliska ciidanka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo gudanaya waajibaadka ka saaran bulshada ayaa sameeyey barnaamijyo ay si weyn u mahadiyeen dadka ku nool magaalada kaasoo ahaa waxqabad bulsho oo ku soo aaday xilligii loo baahnaa oo ah xilliyada mashquulka ciidda ciidanka ayaa ahaa noocyo kala duwan sida ciidanka waddooyinka oo kala nadaaminayay dadka iyo gaadiidka ciidanka gurmadka degdega ah oo watay caafimaadkooda ciidan gaar ahaa oo iyagana caawinayay carruurta iyo dadka da'da ah sidoo kalena siinayay waxyaabahay xilligaasi u baahnaayeen sida biyaha iyo waxyaabaha la midka ah taasoo laheed dareen gooni ah islamarkaana ay ka muuqatay mas-uuliyad marka farxadda ciidda ayay walaalaha xisbada idinkala qayb qaadanayaan زائد زائد ما شاء الله adigana aad baad u waa umad celina mahadsantihiin.
yah adinkana aad baad u mahad celinaysaa Haa.
waadna ku faraxsantihiin aad baad u mahadsantahay ayaa maasanta maasha allah Allah khayr. assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga marka hore magacay xuseen allah maasha allah xuseen haye alxamdulilah fiicanna maasha allah meeqa sanaa jirtaa aniga Aha.
konton sano konton sano maanta dareenkaaga farxadda ee ciidda nooga waran zaaid zaaid zaaid maanta biica wayna alxamdulilah maasha allah Ah, mujaahidiintana gacantooda kor allah ka dhiga Amiin.
gaalada allah jimiy aamiin waxay caagad baa wadataa biyo ay ku jiraan iyo iyo macalin buskudkayda waxay dhan waa wataa waa wadataa biyo.
alxamdulilah Yaa ha.
ku siiyey?
Ah, walaalaha isiya ciidanka alamru bilmacruuf baa ku siiyey.
alamru bilmacruuf Wanaag.
ha isiya cala lmunkar waa xisbada isiisay allah barakee aad baad u mahadsan jazaaka allahu khayr waxaa sidoo kale taliska ciidanka uu sameeyey barnaamij wacyigelin ah maadaama ay tahay maalin farxadeed wuxuuna qabtay kulan farxadeed watay talooyin iyo tawjiihaad caam ah waana multaqaha lagu qabtay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib waxaana ka soo qayb galay culimo abwaano waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada jilib intii uu multaqaha socday waxaa jiray su'aalo la weydiinayay dadweynaha laguna bixinayay abaalmarino qaar ka mid a culimmada ayaa kelimaad dardaaran ah ka jeediyey multaqaha akhlaaqda aan hagaajinno maalmahan akhlaaqdeedu way waa yaraatay xishoodkii waa yaraaday xumaan baa badatay ilaa ayaan ka cabsanno aan ogaanno inuu nala socdo aan la daalacanayo aan ogaanna inaan waxba ka qarsoonayn ilaahay subxaanahu wa tacaala waana wanaajinayaa bal amniga fiiri bal istiqraarka fiiri bal roobka fiiri bal jihaadka fiiri bal xisbada iyo amniga fiiri walaalayaal ilaahay nicamkiisa waa noo siyaadinayaa ilaahay bayna waafaji allah inaga aqbalo waalxaafidiina furuujahum kuwa xifdiyey xubnahooga tarankaa kuwa xifdiyey xumo iyo zino oo dhanka xifdiyey laa mancanaa minhum waalxaafidaat iyo gabdhaha xaafidaadka xumahoo dhan iska ilaaliyey iyaguna xubnahooga taranka ilaaliyey waaldaakiriina allaha kuwa ilaahay xusa kaiiran in badan ereygaa iska ilaaliya waaldaakiriina allaha kaiiran ragga ilaahay in badan xusay bay leeyihi ragow u fiirsada makhaayada markaad joogtaan yaa eesaantoonna u hadlayno والذاكرات هي قبلها الذاكرات كأه أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وحقد يرقري إلهي من دم الناف هي أجر قالي أو وين وفي الجنة أه السلام عليكم ورحمة الله suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ahaa fayeenka golaha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa isagana ka hadlay multaqaha uu soo qabanqaabiyey taliska ciidanka xisbada ee wilaayada jubbada dhexe ملتقى العيد مع الحسبة ولا لهينا حسبة inaan la qaybsano inaan la ciidno inaan la mushaarakayno insha allahu tacaalaa waa doorkoodii maanta insha allahu tacaala ilaahay baa ku mahadsan insha allah waxaa kaloo mahadsan almaktab alxisba liwalaayati jubba alwusda alislaamiya ee isku soo duburiday oo soo diyaariyey multaqahan qiimaha badan iyagana insha allahu tacaala jazaakum allahu khayra aljazaa ayaan leenahay waxaan aad u bogaadinaynaa haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee dadka macnaa mujtamaca aad insha allahu tacaalaa aad mas-uulka ka tihiin aad muraayadda u tihiin inaad u dhimrisaan inaad u nasteexaysaan inaad u naxariisataan inaad micnaa insha allahu tacaala meelo badan aad ka fiirisaan nasteexo badan aad muujishaan dhammaantiinna waxaad tihiin alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar kama marneen doorka abwaanada waa kan abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo fagaaraha beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib kula hadlay boqolaalkii ka soo qayb galay multaqaha ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billaah aayaddaas ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay ummaddeennu inay wanaag sheegista iyo xumaan reebista ku ammaanan tahay ayaddu waxay noo sheegtay oo kale ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar baa layna yidhi wuxuu sharcigu wanaag u yaqaanno ayaa isfartaan wuxuu sharcigu xumaan u yaqaanno ayaa iska reebtaan maaha xumaan iyo wanaag aa idinku ammaamuddeen oo jeebkiinna kala soo baxdeen halbeegga sharcigaa ku socotaan baa laynugu ammaanay halkaa waxaa laga qaadanayaa xisbada iyo dhammaanteenba inaynu aqoonteenna kororhsanno qodobka labaad aayaddu waxay inoo sheegtay iimaankay ayay taabatay wayna qofka qofka daacigii waa inuu isshidaaliyo waa inuu shidaal isku shubo uu camalka wanaagsan ku dadaalo waayo dadku tusaaluhu wax ku fahmaa hadduu gaadhi yari dhiidhi galo gaadhiga weyni wuu jiidi karaa laakiin hadduu gaadhiga weyni dhiidhiga gala ka yari ma jiidi karaa waa maya daacigu waa inuu gaadhiga weyn noqdo intaa waxaan u dhaafayaa oon xisbada leeyahay dhammaanteenna ina leeyahay inta aanad wanaagga sheegin adigu ku dhaqan inta aanad xumaanta reebin adigu ka tag si wax lagaaga qaato odhaahda waxa ka dheereeya ficilka ninkii la odhan jiray xaaji aadan afqallooc baa wuxuu yidhi haddaad adigu tuur leedahay iyo tootir iyo qaallo mid kaleeta inaad toosisaa waa to aan dhicib buu yidhi haddaad adigu tuur leedahay miyaad tuur kale toosin kartaa markaa ninka daacigii waa inuu isagu ku dhaqanka diinta cid walba uga horreeya warbaahinta islaamiga ah ee landulus ayaa codbaahiyaha la dhex martay dadkii ka soo qayb galay multaqaha uu soo qabanqaabiyey taliska ciidanka xisbada farxadaa ka muuqata dumarkii farxadaa ka muuqato amnigii istifaadan dareemaynaa sidoo kale fursaddan waxaa iga faa'iidaysanayaa wataa in walaalahii hadeertaan farxaddan aan nala qaadinayno xabsiyada ku jira meel walba joogaan inuu ilaahay xabsiyada ka soo sii daayo si ay ugu naaloodaan farxaddeeta aan hadeertaan ku naaloonayno yahuudun inuu ilaahay jebiyo maraykankan inuu ilaahay maasha allah culumo iyo inta iyo abwaano inta ka dhexaydiyo bahda idaacadda andalus joogtay maasha allah si fiicana loo qorxiyey xuduurka dadweynaha xuduurka si fiican galabtaba waa badnaay laakiin maanta caawadana saa'id waa maasha allah maasha allah si fiicana loogu soo xaadir si fiicana loo faraxsan yahay ciid wanaagsan ugu dambeyn barnaamijka ayaa ku soo dhammaaday farxad iyo reenreen wuxuuna mashruucan ahaa mid ay si weyn u mahadiyeen bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe aad baad u mahadsantay dhuubow guud ahaan dhegaystayaal warkii duhurnimo idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu ciid wanaagsan